إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka kuwooda ugu dooran ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka gedo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera maamulka la baxay jubbaland ayaa digniin u diray shisheeyaha qaramada midoobey iyo admis ee duulaanka ku jooga dalka mid ka mid ah murashaxiinta xulka madaxtinimo ee maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inay isaga baxeen tartanka door dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay dhaqan celin u sameynayso ciidamada tigree ee jabhada t b l f ciidamada dowladda xabashida itoobiya ayaa celiyey diyaarad sidee xubno ka tirsan dowladda federaalk oo ku wajahnaa gobolka gedo kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta sagaalaad mashruuca sika qaybinta xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri kaasoo laga sameeyey deegaano hoostaga degmada saakow ee wilaayada islaamiga hijubbada dhexe
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaan u gudagelin faahfaahinada warka kusoo dhowaada qadar yaroo goosgoos ah aadna isagoo dhammaystiran ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena dambe warbahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxa ay idiin soo gudbinaysaa
كلما أطفئ جمر شب في الأحشاء جمر كلما أطفئ جمر
You don't build trust. Trust is earned. That trust has been earned, at least in my humble experience with the United States.
kalsoonidu lama dhisaya waa la kasbadaa markaan wax ku fiiriyo khibradayda kalsoonida maraykanka waxaan ku kasbannay tobannaan sano ee ma ahan kalsooni sannado ku timid kalsoonida maraykankana ugu qabo waxaa ku tusaya markii ay dowladdani doonaysa fulinta howlgallo gaar ah oo ka dhaca dal ka mid ah dunida sida afghanistaan oo kale waynala soo xidhiirtaa iyadoo raadinaysa taageerada ciidamada cirka ee imaaraadka carabta
laba toddobaad ayaan dhibaatooyin xoogan kula kulmayey xabsiyada imaaraadka carabta waxaan ka codsaday markii dambe inay ii celiyaan guwantanama bay ama dowlado kale tacdiibka aan kula kulmayey xabsiyada imaaraadka carabta kumaan arkin xabsiyada bagram iyo guwantanama bay لم نره في سجن باغرام أو معتقل غوانتنامو
محمد والزايد الله يعزاك زايد في عمرك يدمرك maxamed binu zaayid waxaan alle ku weydiinayaa inuu ku burburiyo sidaad u burburisay suudaan allah xaq lagu caabudo oo addoomihiisa u naxariista waxaan ku weydiisanayaa inaad burburiso imaaraadka carabta ilaahu ka argooso imaaraadka oo burburi dowladdan تدميرنا يا رب العالمين
من الأيام التعيسة في يوم من الأيام maalmihii adkaa ee na soo maray waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah askari imaaraati ah ayaa damcay inuu kufsado qof ka mid a dhallinyarada ee xabsiga ku xidhnaa waxaan aragnana wuxuu ahaa muuqaal foolxumo badan oo aan marnaba ka go'i doonin maskaxdeenna والكل حقيقة بكى في ذلك اليوم وكان منظر يعني شنيع وفظيع لم ولن يذهب من أذهاننا
adugu waxaan la kulmay meesha markiiba indhaha layga xidhay la- haddana waa la soo cararayo anigana lug baa silsilad laygaga xidhay isagana lug baa lag- lagaga xidhay
weerarkaas lagu laayay saraakiishoodii hogaaminaysay duulaanka soomaaliya wuxuu aargud u yahay qof walba oo muslim ah oo ay dhibaateeyeen ilmo walba oo ay waalidkiis dileen dumar walba oo ay cerdigoodii ku xadgudbeen iyo waalid walba oo ay ubadkoodii dhaafiyeen
UAE takes our responsibility to stand with our allies very serious.
iskaashiga aan la leenahay maraykanka wuxuu ka markhaati kacayaa sida ay nooga go'an tahay la dagaalanka argagixisada imaaraadka carabta waxay dhabarka uridanaysaa mas-uuliyadda ah in ay si dhab ah garab ugu noqoto xulufadeeda And we are proud to be the only Arab country to have participated in six military coalitions.
waa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay imaaraadka abla-ida reer galbeedka kana kooban laba xalqo oo soo gudbinaysa ficilada gurcan ay dowladdan ka wado dunida islaamka iyadoo garab u ah reer galbeedka iyo yuhuudda waxaad ku dhegaysan doontaan nuuxa waraysyada rogaal celiskiisana waxaad maqli doontaan sagaalka iyo soddon daqiiqo amaba saddex saac iyo bar xilliga barqannimo in sha allah
شب في الأحشاء جمر شب في الأحشاء جمر لست أدري أين ذاك العز هل وراه قبر لست أدري أين
haatanna warkii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka gedo warkan iyo war kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal ku qaaday xerada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mandheera wararkaasi waxaa inoo haya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka gedo rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday askar ku sugnaad halka loo yaqaano xera koobaad ee degmada luuq welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha halkaa ku gaaray askarta dowladda federaalka ah ee xalay lagu weeraray degmada luuq ee gobolka gedo dhanka gobolka mandheera ee ku jira gumaysiga dowladda kenyana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisan askarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka alluunga oo ka tirsan gobolka mandheera dagaal culus ayaan halkaa ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda kenya welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay maamulka la baxay jubbaland ayaa digniin u diray shisheeyaha qaramada midoobey ee admis ee duulaanka ku jooga dalka sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan maamulka la baxay jubbaland ayaa digniin u diray shisheeyaha qaramada midoobey iyo admis oo duulaan ku jooga dalka war ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha maamulka la baxay jubbaland ayaa waxaa qaramada midoobey iyo taliska ciidamada shisheeye ee admis loogu diray digniin ah in arrimo siyaasadeed aanan loo isticmaalin diyaaradahooda waxa uu maamulka tilmaamay inuu doorasho qabanayo sidaa darteedna aanay diyaaradaha labada dhinac ay waajib tahay in loo adeegsanan dana siyaasadeed si loo fashiliyo doorashadaasi xamse cabdibare oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayuu maamulka la baxay jubbaland ku eedeeyey in diyaaradaha shisheeye uu u adeegsado danaha siyaasiga ah wasiirka amniga maamulka la baxay jubbaland yuusuf dhomaal oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay joojinayaan diyaaradaha ku socdaalaya gobolka gado ee aanan rakaabka wadin wuxuuna xusay inay qaadayaan tallaabo kasta oo diyaaradahaas ay ku hor istaagayaan kuwaas uu sheegay inay la socdaan siyaasiyiinta kasoo horjeeda axmed madoobe doorashada intay ka dhacayso diyaaradaha gobolka gedo tagahayo oo sida khaldan u socdo waa iska celinaynaa laakiin kuwa rakaabka oo caadiga oo baasajeeriga ah oo dadka daldalaayo waxaa weeye kuwaas waa soo dhowaynaynaa dadkeennana waa soo dhowaynaynaa waxna u dhimamayno laakiin kuwa cudurka madaxowga iyo gadaan isticmaalaynaada ku hayo ordahayo oo maxaan ku idhahdaa meelay u socdaan aan la aqoonin waa iska celinaynaa kuwaas hadday nugu kalifto xataa dhagax baan ku daadanaynaa ayraboorada intay ka dhammaanayso doorashada magaalada kismaayo waxaa ka jira loolan u dhexeeya maamulka la baxay jubbaland iyo kooxo musharaxiin ah oo doonaya inay la tartamaan axmed madoobe oo horey u diiday kursiga maamulka la baxay jubbaland mid ka mid ah musharaxiinta xulka madaxtinimo ee maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay inay isaga baxeen tartanka doorashada warkani mubaarak cumar ayaa ka waramaya weli waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka taagan xiisado u dhexeeya maamulka la baxay jubbaland iyo musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee maamulkaas iyadoo qaar ka mid ah musharaxiinta ay ka hareen tartanka doorashada maxamed cabdulaahi salaad oo loo yaqaano oomaar oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee maamulka la baxay jubbaland ayaa waxa uu shir jaraa'ida uu qabtay ku sheegay inuu isaga baxay ka qaybgalka doorashada waxa uu tilmaamay in qiimeen uu sameeyey kadib ay u soo baxday inuusan ka qaybgeli karin doorashadaas oo uu ku sheegay inaysan u dhicin sidii la rabay magacaygu waa maxamed cabdulaahi salaad oomaar waxaan ku sugnahay magaalada kismaayo waxaan qiimeyn buuxdo ku sameeyey xaaladda hadda aan ku jirno kadib markii aan imid aan indhindheynay situationka maalin kadib waxaan go'aansaday in maamul maxaa la yidhahdaa doorashada ka dhici doonta jubbaland ee dowladda ay qabanayso in aanan ka qayb geli karin ayaan go'aansaday doorashadaasi oo aan qiyaaseyno sidii la rabay inaynan u dhacaynin waan ka gaabsanay kama qayb gelin mana ka qayb geli doono waxaan go'aansaday in labada doorasho midna aanan ka qayb gelin oo aan bannaankaasi aan ka joogo sidoo kale waxa uu ka waramay asbaabaha keenay inuu isaga haro doorashada maamulka la baxay jubbaland
waxaan arkay dhibaatada dhaqaale ka jiro meeshan waxaan arkay in dowladdii dhexe oo u diiday maamul goboleedyada inay qabato doorashooyinkooda doorashadii oo xilligeedii Eh, markii horeba hal sano oo aanan loogu talagelin eh, halkaasi ugu dartay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan sheegayaa gacan saddexaad hadda ka horna ima soo dhexmarin haddana ima soo dhexmari doonto aniga oo madax bannaan oo aanan heshiis gooni ah la gelin qofna qofna aanan lacag isiinin qofna aanan wax ii ballanqaadin jago iyo lacag iyo midna kuma bedelanin fikirkeyga fikirkeyga waa sidiisii waxaan rabnaa isbedel sax ah inuu dhaco hadalka ka soo yari omar oo ka mid ah musharax sheegay inuu ka baxay tartanka doorashada ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii shalay uu axmed madoobey weerar ku qaaday mid ka mid ah musharaxiinta la loolamaysa weerarkaas oo dhaliyey khasaare isugu jira dhimishiyo dhaawac dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay dhaqan celin u sameynayso ciidamada tigree ee jabhada t b l f zakariya cumar ayaa faahfaahinaya warbaahinta gudaha dalka itoobiya ayaa baahisay in maalintii shalay oo sabti ahayd in dowladda itoobiya ay bilowday hergelinta barnaamij u gaar ah maleeshiyaadka tigrega kaas oo qarshuhu uu yahay in dhaqan celin loogu sameeyo ciidamadana dibna loogu daro ciidamada federaalka itoobiya warbaahinta fana ay leedahay dowladda itoobiya ayaa baahisay warbixin ku saabsan mashruucan iyo waxa uu hiigsanayo iyadoona tilmaantay in barnaamijkan laga hergelinayo magaalada maqalah ee caasimada gobolka tigree ujeedkuna uu yahay in ciidamada jabhadda t b l f dib u habeen lagu sameeyo ciidamada dowladda itoobiyana looga mid dhigo munaasabada lagu daahfurayay mashruuca waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda itoobiya iyo waxa loogu yeeraho beesha caalamka dadka goobjoogga ahaane waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda itoobiya genyan timothy madaxweynaha ismaamulka tigree iyo xubno ka socday midooda afrika iyo midooda yurub askarta la diiwaangeliyey inay ka faa'iidaystaan mashruucan ayaa la sheegay in markaa loo samayn doono baaritaano caafimaada kadibna ay qaadan doonaan duruus kala duwan oo looga dhaadhicinayo inay daacad u ahaadaan dowladda dhexe ee itoobiya iyadoona ugu dambayna ay qaadan doonaan tababaro militari kooxda t b l f ee tigreyga ayaanan weli si buuxda hubka u dhigin waxaana jira maleeshiyaada kooxda ka tirsan oo saldhigyo ku leh dhulka buuraleyda mar welibana waxaa saraakiisha kooxdan ee loo awood sheegtay ay tilmaamaan inay dagaal bilaabi doonaan haddii aanay dowladda dhexe ee itoobiya ka helin xuquuqda ay leeyihiin sida ay hadalka u dhigeen ciidamada dowladda xabashida itoobiya ayaa celiyey diyaarad ay siddeed xubno ka tirsan dowladda federaalka oo ku wajahan gobolka gedow warkani waxaa inoo haya farxaan cali gobolka gedow waxaa weli ka taagan xiisadda ka dhalatay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay dhowaan xabsiga u taxaabeen ciidamada dowladda xabashida itoobiya ee duulaanka ku jooga gobolkaasi ciidanka itoobiya ayaa waxa ay dib u celiyeen diyaarad siday wafdi ka socda dowladda federaalka oo ay ku jiraan xubno ka tirsan maamulka gobolka gedow kuwaas oo ka yimid magaalada muqdisho doonayeyna inay ka degaan degmada garbahaarey maamulka la baxay jubbaland ayaa la sheegayaa inuu ka dambeeyo amarkan kaas oo ka baqdin qaba in xubnahan ay soo dirtay dowladda federaalka ay gobolka ka bilaabaan abaabul isaga ka dhan ah khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa saacadihii lasoo dhaafay aad u xoogaysanayey laba maalmood ka hor ayay ahayd mar ciidanka itoobiya ay ka soo celiyeen doolow lix xubnood oo ay ku sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ku sii jeeday jubbada hoose
warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamigaah ee alfurqaan kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey qaybta sagaalaad mashruuca sika qaybinta xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri kaasoo laga sameeyey deegaano hoostaga degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe warbixintani waxaa inoo diyaariyey maxamed sheekh
جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا muuqbaahiyaha janaalka wararka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta sagaalaad ee silsiladda taxanaha ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada taas oo maktabka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey wilaayaadka islaamiga ah
جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد xalqadan ayaa lagu soo bandhigayaa saka qaybin laga sameeyey tuulooyin hoos yimaada degmada saakow ee wilaayadii salaamiga ah ee jubbada dhexe goobta saka qaybinta ka dhacda ayaa waxaa soo buuxdaa feydad isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaasoo wejiyadooda laga dareemayo farxad iyo reereen aan la soo koobi karin qaar ka mid a dadka sakada la siiya ayaa la hadlay kanaalka wararka alkataayib al akhbaariya
cabdilaahi cusmaan oo jooga hadda dagaalka saako soddon iyo shan neef ari ah faraxsanana maanta alxamdulilah marba faqri ada maanta taajir baa noqday ilaahay midnimada kor ha ka dhigay gaal allaha burburiyo magacayga waa macna cali xasan xuseen deegaankayga waa aadam hiray oo tuulo qogow hoos imaad degmada saakow waxaa la siiyey soddon iyo shan neef ari ah waa ilaahay aad u mahadsan kadib mujaahidiinta ayaa ku mahadsan marka waxaan leeyahay islaamka allah cizay gaalada allah jibiyo marka anigana waxaan rajaynayaa inaan zake aan bixiyo oo arigan aan aad aan anaha aniga aan sha- dadaalo arigan aan dhaqaaleeyo zake in layga qaado ayaan aad u rajaynaya arigan aan dhaqaaleeyo
لبيك ربي روحي وقلبي لبيك xalqada sagaalaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee lagu soo gudbiyey degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa imaanaysa xilli isbuucyadii lasoo dhaafay muwaasasada warbaahineed ee alkataayib gaar ahaan garabkeeda al akhbaariya uu baahiyey saka qaybin laga sameeyey degmooyin iyo deegaano ka wada tirsan gobollada baay bakool iyo shabeellaha hoose kuwaasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan oo isugu jira fuqaro iyo masaakiin
عدنا نلبيك جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا لشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك ربي
guud ahaan warkii alfurqaan waa nageynta